barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efyimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin sagaal iyo tobanka bisha labaad sanadka labada kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya jamaal axmed ismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada soomaalida ee ku dhaqan magaalada nairobi oo ka warbixinaya waxyaabaha yoolkooda u yahay iyo marka ay isu yimaadaan waxa ay ka hadlaan walahi waxyaalaha ugu badan waxaa weeye dee siyaasadda sboortiga waxaa laga hadlaa ganacsiga marmar qaar laga hadlaa walahi marmar qaar meelahan halabuur lagu keenaa laga yaaba inuu dhaqan galo oo maaragtay investment lagu sameeyo sboortiga waxaa weeye dee xataa siyaasadda waddanka ka jirto maaragtay marmar qaar meelaha dadka mucaaradka iyo muxaafidka waddanka isku ay meelaha ka qaldan yihiin qof kasta maaragtay waxaasa lagu luqagura halkan waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi ka hadlaya waxyaabaha sababa in qaar ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee qurbaha ay waddo qalloocan maraan oo mustaqbalkoodana saameyn xun ku yeelata
inta uu barnaamijka u socdo waxaan sidoo kale ka marnayn dhinaca heesaha maantana waxaan idin haynaa
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahana waan idiin haynaa balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii caalamka
dadkii ka badbaaday weerarkii toogashada ay toddobaadkii hore ka dhacay iskuul ku yaalla gobolka florida ee waddankan maraykanka ayaa ku baaqay isu soo bax ay ka samayn doonaan bisha soo socota magaalada washington ee xarunta maraykanka iyo magaalooyin kale oo waaweyn si ay cadaadis ugu saaraan wakiilada dowladda inay la yimaadaan qorshayaal la taaban karayo oo laga hortegi karayo weerara dhaca mustaqbalka cameron kaysi oo ka mid ah ardada qorsheynaysa dibadbaxan ayaa sheegtay intaasi ay u sameynayaan sidii noloshooda loo badbaadin lahaa waxa ay tiri hore ayay tani u dhacday mana jirin wax isbedel ah kaysi ayaa sheegtay in mid ka mid a qorshayaasha bannaanbaxani ay u sameynayaan uu yahay sidii ay u ceebeen lahaayeen siyaasi kasta oo lacago ka qaata ururada hubka ee qaranka ee n r eda loo soo gaabiyo waxaana ay sheegtay in n r edu ay horumarinayso dhaqan keenaya inay dhacaan dhibaatooyin noocan oo kalea nicholas cruz oo sagaal iyo toban sano jira ayaa toddobaadkii hore weerar ku qaaday iskuul ku yaalla gobolka florida halkaasina waxa uu ku dilay toddobiyo toban ruux
kooxaha gurmadka dalka iiraan ayaa aad ugu dadaalaya inay gaaraan dhul buuraley ah oo cimiladiisuna ay aada u xun tahay oo ay ku burburtay diyaarad rakaab ah oo waday shan iyo lixdan ruux diyaaraddan oo ay lahayd shirkadda samayn airlines ayaa ka duushay magaalada tehraan aroornimadii hore ee axadda waxaana ay kusii jeeday magaalada yaasuuj ee gobolka isfahaan ka hor inta aysan ku soo dhicin buuraha zagros saraakiisha iiraan ayaa sheegay in loo malaynayo inay dhinteen dhammaan dadka la socday diyaaradda howlaha gurmadka ah ayaa markii hore waxaa dib u dhigay ceeryaamo baraf iyo dabaylo xawaare sare ku socda kuwaas oo sababay in diyaaradaha helikobterka ah ay gaaraan goobta burburka laakiin maanta oo isniin ah ayaa la sheegay in shaqaalaha gurmadka ay helikobtero ku gaareen buuraleyda zagros kadib markii ay cimiladu soo hagaagtay xokayaha arrimaha dibadda xokayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa ku biiray hogaamiyaasha adduunka ee ka tacsiyeeyey masiibada diyaaradda ku dhacday dalkaasi iiraan
door wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa v o a boqolaal dhalinyar soomaaliya oo ku nool xaafadda isliim galada nairobi ayaa waxaa ay qaarkood yihiin kuwo shaqo la-aan ay isuguna yimaadaan goobaha lagu shaaho oo markaasi maqayadaha ay ka midka yihiin waxyaabaha ay ka hadlaan waxaa ka mid ah dhaqanka iyo isboortiga iyo siyaasadda wariyaha v o a nairobi khadar maxamuud xareed ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaasi
waxaan ku suganahay jidka toddobaad ee xaafadda islii ee magaalada nairobi gaar ahaanna goob ay isugu yimaadeen dhallinyaro soomaaliyeed oo aad u tiro badan halkan ayay ku shaahayaan waa ay ku caweynayaan fikrado kala duwan ayay isdhaafsanayaan waxaan jeclahay inaan la hadlo qaar ka mida dhallinyarada halkan isugu yimid ee ku caweynaya marka hore magacaaga ku bilaabaysaa ka warran xaaladda iyo maxaa la gorfaynaya caawa bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed maxamuud wallaahi dee meelaha oo aad looga shaheeyo oo maaragtay social areaska ay ka mid tahay waa dhallinyarada waxawey maalintii waa la shaqeeyaa dadka badi shaqay ku jiraan marka dee dhaqan soomaaliyeed waa maaragtay habeenkii in lasu imaado liswaraysto oo maaragtay waxyaalo badan waraysi badan laiska waraysto oo maaragtay xitaa waxaa soo gala maaragtay wararka iyo waxa waddanka ka dhacay iyo news waa adigoo kale waxawey dee waa meesha lagu war warka dee lagu analyse gareeyo oo lagu falanqeeyo oo maaragtay go-aan lagu qaato oo maaragtay waxa weye dee mustaqbalka waddanka looga hadlo waa kaa aad bay u badan yihiin dhallinyarada halkan ku caweynaya shaahina waa hoos yaallaayo way shaahayaan marka maxaa ugu badan waxyaabaha ay ka hadlayaan dhallinyarada halkan isugu imaataa
wallaahi wax badan baa laga hadlaa laakiin waxyaalaha ugu muhiimsan waxa weye dee qof kasta oo maarata dhalinyaro oo maarata halkaa ku joogo wuxuu rabaa inuu ogaado wax waddanka ka dhacay moogta xilli kasta marka ma sidanba xilli kasta habeen kasta daa halkaan yimid way camirantahay ilaa iyo maaragtay ilaa iyo lix saaca waxweynimo way camiran tahay waa la wada sheekaystaa arrimaha waddanka ka dhacay khaasatan siyaasadda laga hadlaa waa meel maaragtay dad falanqeyaal siyaasadda aad u falanqeey iskugu yimaadaan marka laakiin layskuma dagaalo waxa wey dee go-aan baa laisla qaataa qofkii qaldan baa la qabtaa qofkii saxna maaragtay waa qoronkororsi mararka qaar maaragtay waa aqoontaa lagu kororsadaa oo arrimaha ka jiro waxyaabaha ugu badan marka ay ka hadlayaan maxaa ka mid a dhallinyarada wallaahi waxyaalaha ugu badan waxa wey dee siyaasadda sboortiga waxaa laga hadlaa ganacsiga marmar qaar laga hadlaa wallahi mar qaar meelahan halabuur lagu keenaa laga yaaba inuu dhaqan galo oo maaragtay investment lagu sameeyo marka marmar qaar sboortiga waxaa wey dee ka socdo xataa siyaasadda waddanka ka jirto maaragtay marmar qaar meelaha dadka mucaaradka iyo muxaafidka waddanka isku ay meelaha ka qaldan yihiin qof kasto maaragtay
waxaa jiri jirtay in nairobi oo kale dhallinyarada ay ka tahriibaan marka fikraddaasi hadda maxaa iska beddelay tahriibka lama ogaan karaniya ugu jiraa laakiin waxaa weeye hade sidii mar hore hadda uma jiro waxaa weye de waa shuruucdii iyo maaragtay dowladihii wixii shuruucii waddamadii iyo maaragtay xaaladaha meesha loo tahriibayo ka jira ayaa adkaaday marka dad inay iska baxaan laga yaabo way jiraan laakiin way adag tahay hadda sidii mar hore maaha aad baa umaadsan tahay magacaaga iyo bal fiid wanaagsan maxaa la gorfeynaya caawa waa maadsanta khadar fiid wanaagsan magacaygu waa maxamed xirsi waxaan ka mid ahay dhallinyarada halkan isugu timid inay ku caweeyaan ku shaaheeyaan isugu yimid caawana waxyaalaha ugu muhiimsan oo miiska saaran waa dadkii libiya laga soo celiyo dalka dib loogu celiyey arrintaasa aad ugu muhiimsan caawa dhallinyarada gorfaynaya marka dhallinyarada halkan isugu imaata xaaladda dalkiina waa la socdaanoo waa la gorfeeya aad bay oola socdaan waxaad isdhihi kartaa maalinka wixii social mediaha iyo baraha bulshada lagu arkaba waa lagu falanqeeyaa habeenka halkaana waa laisugu yimaadaa dabcan dee waa lagu shaacabaa arrimo fara badan oo siyaasadda iyo isboortiga iyo arrimaha bulshada iyo wariyayaal xitaa waa ugu badan yihiin dadka halkaa isugu yimaada oo waxyaalaha ugu muhiimsan ay diiradda saaraan waxay berri qaban lahaayeen bay qaarkood kaga shuuraystaan halkan marka caweys wanaagsan leer macaan baan qaadanaynaa waxaan u fadhinaa halkaa inaan isaga cawiy dad dhallinyaro u badan oo dhallinyaro aad u fara badan oo boqolaal ku dhowna waa ii muuqdaan qof kastana shaaha baa hoos yaalla sirta ku jirta shaaha in aad loo cabayo maxay tahay waxaad og tahay soomaalidu inay daawadoodu daawadeedu tahay shaaha oo maalinkii qofka soomaaliga waxaa suuragala laba kun ugu yaraan inuu cabo waxaan isdhihi karaa waa arrin ay kaga duwan yihiin bulshooyinka kale marka waxa ugu badan oo dadka ku riixaya inay shaaha cabbaanna waa inay maskaxda ku dejiyaan iyo goob dee meherad baa la fadhiyaaye si la ysugu danaysto dadkii meheradda joogayna kuraastoodina loogu caweeyo ayaguna ay dhaqaalo u helaan dhallinyaradiina ay maskaxdooda fresh u noqoto marka adigu qaab isku danaysi ah oo soomaalida lafteeda ay isku kabto
dhallinyarada ay gaar u tahay goobtan odayaashuna goob gaara leeyihin maya odayaal waa fadhiyaan hadda waa arki kartaa rag waaweyn oo odayaalaha nala fadhiya ayagu dee waxaa laga yaabaa inay yihiin ganacsato oo maanta wixii ay iibiyeen iyo waxyaalahaasa laga yaabaa inay ka shuuraysanayaan iyo say ganacsigooda u horumarin lahaayeen laakiin waxa ugu badan oo halkan lagu falanqeeyo waa arrimaha bulshada iyo siyaasadda aada umahadsan tahay ku soo dhowow waa waa ku dhowahay haye ee, ka waran xaalka waase wallaahi xaalka aad u qurux badan yahay Een, meeshan waa meel laga helo xogta badan ee waddanka ka jirta iyo midda waddankan ka taagan intaba Ee, dhallinyarada waxaa aad looga sheekeynayaa ciyaarta Chelsea ee Barcelona habeen daba dhex mari doonta waxaa kaloo aad loo falanqeynayaa sida saaxiibkay uu sheegay dhallinyarada laga soo celiyay waddanka Liibiya Ee, meeshan xitaa shaqooyinka qaar waa laga helaa Ee, dad baa waxay ku leeyihiin dowladda booskaasaa ka bannaan mucaaradka booskaas baa ka bannaan Haye.
waxaasoo dhan halkaan laga helayaa dowladda soomaaliya yes ha dowladda soomaaliya tusaale waxaa lagu leeyahay wasiir hebel wasiir- wasaaradda yimid wa- shaqooyin badana ka bannaan meeshaas waa inaad tagtaa qofkas waxaa loo sheegayaa eh, booska dowladda uu kaga habboon yahay inuu ka qabto marka waa xogtiba lagu kala qaadanaya xitaa shaqooyin laga helaya Haye.
meesha marka shaqooyinkaasna aaday u fara badan yihiin xilliyada dambe ee habeenkii waxay indhahaagu qabanayaan dhallinyaro aad u fara badan oo ku caweynaya qaybaha kala duwan ee xaafadda islii ee magaalada nairobi waxayna dhallinyaradu ay ku sheegayaan inay aad ula soconayaan marxaladda iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka soomaaliya iyo xaaladda kale ee bulshada ay la nool yihiin sida ay tahay khadar maxamuud xareed v o a nairobi
duhur wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington sannadihii u dambeeyey qoysas door ah oo soomaali ah ayaa u soo hayaamayay dalalka qurbaha gaar ahaan waddamada yurub iyo waqooyiga ameerika iyagoo halkaasi ka raadsanaya fursado nololeed oo ay ka mid yihiin waxbarashada iyo caafimaadka si ubadkooda ay ugu helaan nolol wanaagsan hase yeeshee waxaa sannadihii u dambeeyey isa soo tarayay dhallinyarada maraya waddooyinka qaldan iyadoo qaarkoodna ay xabsi u galaan faldembiyeed ay geysteen cumar maxamuud waa wiil dhallinyaro ah oo laga soo masaafuriyey dalka britain waxaana uu waxyaabaha xumeeya mustaqbalka dhallinyarada uu uga waramay wariyaha v o eda ee jabuuti sagaal siciid faarax
waxaa weeye badana waa lack of attention iyo dhaqaale dari keesas badan baa jira oo mid uu ka mid yahay ilmahani deprived buu iska ahaa noloshiisa xagga ninkii hindigu uu intuu dhexda xidho iyo islaanta hindiyeedu odaga cadaanku nidaam savings account bay ilmaha u sameynayaan maali maalintuu dhasho ilaa markuu gaadhay sideed iyo toban jir savings accountkaa lama taabanayo oo lacag la aruuriyo waa lacag la ururiyo familigo dhan ururiyaan iyagu ay ururiyaan waa laga fikraya because baaga a levelka la dhaha london a levelska ama g c c ska ayay ka odhanayaan inankii hindiga oo dee hadduu doona iska qasanayaba ilaa iyo yeer yeer nine yeer ten yeer eleven waa g c c skii marka waxay ka odhanayaan dee haddaad GC intaasoo g c c keentid baabuurka noocaasaa ku sugaya Ya. maftaax gaarigii way soo iibinayaan gaarishkay ku xidhayaan way tusayaan maftaaxayna waa ka way ku kaxaynayaan way kusoo duuduurinayaan way xeranayaan gaarigii maftaax way xeraysanayaan waa kaaba lagu leeyahay.
marka almihii waxaa la siiyey niyad baa motivation markaa soomaalida waxaa leedahay, anagu ma anagaa goyn karna baabuur anagu ma mana dhan lacag haysaadna ma odeysa maaha dadkaniba waa dad sidoodii oo kale ah iyaguba lacag ma haystaan laakiin Way sum- dadaalayan.
sumuni sumunigii ay meel u dhigayeen inankoogii koobaad tii ku xigtay kii yaraaya saddexaad mid walba savings account baa wixiisi looy waxaan waa nidaam waxaa laydhaha civilized ama iskool tag ama iskool tag naagta gaalada dad badan hadday doonto iskool high school bay kaga baxday laakiin weli nidaamkii yani wax walba tacliim kuma xidhna weli nidaamkii eg nidaam umuyahay waxaan moogta soomaalida waxay yaqaanaa hagbad hagbadii bay soo qaadaysaa reerkeygiiba ayay u diraysaa I- reerkeygiibay u wada dirtay okay maxuu ka faa'iiday inankeygina wuu ka daba qaawan yahay iskoolkii e iyo b yadii ma garanayso markuu soo rabaxo ee hooy waxaan odagu walaaxaaga ama tagsiilo weeyaan ama basdrive ama wadda kaba ma joogo oo t- sharciba ma haysto e iyo b na isaguna ma yaqaan marka ilmo adag mooyaane dee supportkii loogu talagalay markuu waayo ee dilmo iyo dulumna loogu daro ee lagu qabsado weliba waxaa ma- bilaamacnaya nacam mood yar oo timaha u jartay iyo waxaan s- waxaan ma- waxaan wax ahayn lagu qabsado mar hore dilaac u qaade kabaha caynkaasu doonaya laguma iibinayo maxaa quruxda aqalka marka waxaweyaan marka dadkeenu caruurta ma geliyaan waqti lacag badan Yaan, wax kale eeg fan bay ku maqan yihiin fan bay ku maqan yihiin dadkii kale afrikada joogay keligiin anagu cadda anagu waanu fiicannahay waxay doonaysaa inuu ilmihiina noqdo dar- directeur ama dhakhtar beritore de walaaxaaga markuu kabihii nike ee jordanskii uu iibsan kari waayay iyaduna u iibin weydey suuqa gal mid kalu qoorta qaba inuu ka ri- ka maroojin eh, portoflegiisa walletkiisa Hey, uu soo saaran uu soo iibsan uu arkay mar inuu samayn karo awoodiisu inay wax u goynayso haddeed khalaas uu sii daayay shaqaalihii dhaqaalihii xagga hoose ee gaankana halkaasu ka bilaabay haddaba de maxaa iyaga nadaamiyey iyo hindidii ee inagiinana daayacay dhaqankan la sheegayay halku wuxuu ka yimaada aqalka waxa waxa dhaqan iyo waxa diin iyo waxa culture iyo wixii fiican oo dhanba horta aqalka ka bilaabmaa wixii zakaa wixii savinga wixii waxbarasho ah wixii nidaam ah wixii aadaab asluub waxa oo dhan waxa aqalkay horta ka bilaabmaan Ah, marka ciyaalka waxaa laga oranaya say waxbarashada meel fiican uga gaaraan baabuurkan baan ku iibin doonaa ama waa loo soo iibinaya andan isagu markasuu baabuurka u helo marka dadaal badan buu geliyaa hadhow kii soomaaliga buu ugu faanaya ha qaar aanan haysan xitaa khibradahooga waxa ka mid a mid wuxuu ka odhanayaa waan kuu soo iibinaynaa baabuurkaas niyaddaa loo gelinaya yadaa loo gelinayaa markuu helana "Ah, waar qolol baa laga leeyahay no, no, nagaa baabuurka marka by any means necessary ama been ha ka noqoto ama run ha ka noqoto iyagu waxay doonayaan mawqifki mawqifkoogii inuu ilmuhu gaadho halkii laga doonayay marka dadkeenu dad qaxay bay ahaayeenoo wadanka la tegay marka wax walba waxaa ku dhacay isbedel horta ha soomaali oo dhan maaha dadoo dhan maaha Haya. soomaalida xitaa qaar baa nabadooda ka dib yimaada qurbaha oo dhexda ka qabta iyagoo baaba'ayo haddana hagaajiya war anigiibaa imika jooga odag marka hooyadu mar bay kuy ama si doonta kula hadli lakin hadalkeega waad ka daba wareegi kartaa odag laakiin gaamtu ku istaagaya khalaas waxa waxaa samee ama isagii adiga waad ka- waad kada marka wuu kula rafanayaa marka cabsi oo galaysa len aqalkii ninba hadda jooga ninkuna waa aabbaha qofna kaama xigo
cumar maxamuud oo ah wiil dhallinyaro ah oo laga soo masaafuriyey dalka ingiriiska waxa uu waryaheena jabuuti sagal saciid faarax uu uga waramayey dhibaatooyinka ay mutaan qaar ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee ku nool qurbaha waa tahay nuurow waxaa inaga xasuusinaya sida uu cumar sheegay waxaa dhinaca kale jirta in dad aad u fara badan waalidiin aad u fara badan dhanka kale ku dadaalay caruurtooda si wanaagsanna ula socda mustaqbalkoodana eh, markaasi higsanaya mid wanaagsanna u rajaynaya halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhinacii heesaha haddii aynu markan jaleecno fanaanka najiib alfa iyo mid ka mid a heesaha uu qaado
heestaasi hanaan qurux iyo codka najiib alfa ayaan dhegeystayaal intaasi ku dhaafeynaa markaana kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
mahadsanid nuur kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno waxaa dhici doona britole kulamo xiiso badan oo champions league ka tirsan ha yeeshee aynu ka hormarno kulamo ayaa dhacay maalintii shalay horyaallada kala gedisan ee yurub qaarkeed efekaabka dalka ingiriiska naadiga rochdale ayaa la ciyaartay naadiga tottenham hosber laba gool laba gool ay ciyaartaas ku dhammaatay zeriadana naadiga yuventus ayaa guul gaartay kadib markii gool waxba ay kaga adkaatay naadiga torino bonavento iyo croton saddex gool laba gool naadiga bonavento ayaa ku awdroonatay bolonyo iyo saswalana laba gooli gool naadiga saswal ee afka ciidda loo daray napoli ayaa horyaalkaasi hogaaminaysaa oo gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga sbal laba kun saddex iyo toban atlanta iyo viorentinana gool iyo gool bareejo ayay isla dhaafi waayeen ac milan ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga zamdoria gooli waxba ayayna kaga adkaatay horyaalkaasi naadiga kubadda cagta ee napoli ayaa hogaaminaysa lixdan iyo lix dhibcood iska leh yuventus lixdan iyo shan dhibc ayay iska leedahay roma ayaa saddexaadda konton dhibc iska leh inter oo laga badiyeyna waxay leedahay afartan iyo siddeed dhibcood lazio afartan iyo lix dhibcood ayay iska leedahay lazio oo maanta ciyaari doonta lana ciyaari doontaa helas veron haddii ay soo badiso kaalinta afraad ayay tagi doontaa oo ay ka sari mari doontaa naadiga inter milan dhegaystayaal sidoo kale waxaa la dheelay kulmo ka tirsan horyaalka dalka sbain real sociedad ayaa laventa la dheeshay saddex gooli waxba ayayna kaga adkaatay sidoo kale atletico madrid ayaa laba gooli waxba guul muhiima ka gaartay naadiga atletico bilbao sbanyol iyo valrealna gooli gool ay isla dhaafi waayeen halka naadiga real madrid ay shan gool iyo saddex gool ciyaar laiska dhaliyey ay kaga adkaatay naadiga real bets barcelona ayaa horyaalkaasi hogaaminaysa atletico madrid ayaa ku xigta iyadoo kulamada la dheelayn ay ahaayeen kuwo markaasi xiiso badnaa toddobaadkan beritole waxaa la dheeli doonaa champions leaguega kulmo ka tirsan waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan naadiga barcelona ayaa waxa ay u socdaashay naadiga chelse oo igagada stanford bridge kula dheeli doonta halka bayan munich iyo basiktasn ay dheeli doonaan maalinta ku xigta sevilla manchester united ayaa dheeli doonaa shakhtar donetsk iyo romana way wadballansan yihiin dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaas haynoo joogto
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay codka fanaanada farxiya fiska
Hadi laba wacad lahaa wanaagis la gaasha
oo tahay farxifiska heestaasi ay ku luuqayso gunaand waxay u ahayd idaacaddeenni duhurnimo oo anigoo jamaal axmed cismaan iyo nuur xasan nuur bukhaari oo idin leh tan iyo afarta galabnimo nabadgelyo